xilli guud ahaan dalka uu ka da-ay roobka guga ayaa qaar kamida bulshada ku nool degmada baxda ee gobolka galguduud ayaa bilaabay tacbashada beeraha si ay uga faa'iidaystaan xil roobaadka noloshoodana ugu maareeyaan dalagyada dhulkeena kasoo baxa ciise maxamuud jiirow oo kamid a dadka beeraha ka hirgeliya degmada baxda ee gobolka galguduud ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowla goboleedka galmudug ka codsaday agabka beeraha si sare lagu qaado waxsoo saarka beeraha dalka waxaan joognaa degmada baxdo duleedkeeda beerta la yidhaahdo horseed meeshaan juhdi badan iyo hawl badanaan gelinay waxaa la yidhi dheefey aa la yidhaha se tiri dhibaan ka xaggeeya waxaan laguma lagu dhibton laguma dheefsado dhib badana meeshaan ka soo marnay haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin meel fiicanay maraysaa wasaare beeraha waxaan rajaynaynaa inay noo keento haddii ay kuu ron yahay agabyadii beertii haddii ay kuu ron yahay agabyada lagu shaqeeyo beertu ma laha biyuhu beerta waa cariiri haddii ay kuu roon agabkii beerta lagu burburi lahaa ma hayno meelihii aan hadda haddii kuu roon yahay aan abuurka iyo gasho lahayn oo abuurka dhigi lahayn ma hayno abuurkii ma hayno waxaan rabnaa wasaaradda galmudug ee beeraha in ay ilgaara degmada baxdo ay ku fiirido bilow fiicanaan joognaa dhanka kale ciise ayaa bulshada degmada baxdo iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ugu baaqay tacbashada beeraha waxa uuna sheegay in ay muhiim u tahay in dadku ay wax beertaan dalkoodana ay wax ka soo saaraan maxaa yeelay maantay qofkii beerta bacdan waxaan isleeyahay haddii ay kuu roon yahay noloshu haddii ay kuu roon yahay si heer dhaxa ugu noolaa kara meelaha gacmadaah laisku haysto ee gacanka cadmeed iyo laisku haysto haddii hadda la xirto qofka beer tabcadaan oo aad haddii ay kuu roon berya noolaa kara waxaan leeyahay beeraha hala tabcado dadka soomaaliyeed ha lagu dhiirido inaad dhulkiina wax ka soo saarataan dhulku asagaana deeqa asagaa inku filan wax haddii ay kuu roon yahay kale oo caro kale loo fiirshaaho inama kaafi karaane dhulkeenna qof walbaa meesha yartaa degantaa ha beerato waxnaha ka soo saarato beerta wixii ka soo baxay wixii kale heshaa isku kaalmaysato waa ku filan yihiin soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha hadda ugu badan ee wax soo saarka beeraha laga sameeyo maadaama dadku ay fahmeen ahmiyadda ay leedahay wax soo saarka beeraha ee dalka